adduunyadu waxawaaye waxaan dhici karin ma jiraan waxawaa wax lagu cusub oo layaab leh oo aan u malaynayn xataa dad caqligiisu shaqaynaya ah inta baxo oo gobol ummadiisii iyo masiirkiisa si wakiilka ah oo dhaqan leh oo akhlaaq leh ganacsatada siyaasiyiin leh ayay joogaan in gobol gobol kale nima degan inta baxaan ay tagaan shabeellada hoose meel kamid amba ceelasha biyaha baabuurda badan qaada gobolka balaadir haddana xabar loo soo hoyey looga sii celiyey la yidhahdo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenaan dooralay waana siitaro waa waxaan la maqal oon hore loo arag adduunyadu sumaxawaaye waa horatay caadaa la yidhi waxawaaye waxyaaba nagu cusub waaye marka annagu aqaanahay shabeellada dhexe waxaan u malaynaa wax badan inaan idiin sheegna masiirkayna annagu cid wakiil nooga ah ma jirto shabeellaha dhexeeya shabeellada hoose inay wax isku darsadaan waraxan maaha wax eebana maaha waa dad ilaahay walaaliyo dulid ka dhigay laakiin dadka hadda sheeganaya ma aha dad matela ma aha dad degan ma aha dad masiirka gobolka shabeellada dhaxa sheegan kara ama wakiilka naga kara laakiin waa dad soomaaliyeed oo nala dhashay waxay ku leeyihiin gobolka baraandul sidaad kaga qabtaan ummadda dhuna ay ogtaana waxa waaye baabuur oomeeya dad in inta lagu qaado la geeyo calamada ama ceelasha biyaha ee shabeellada hoosaa shir ku qabana la yidhahdo laga soo hegee loo laabto haddana waa walax layaab leh marka dowladnimahaas lagu soo dhisay maaqa meelay ku shaqay doonta laakiin shabeellada dhaxa haddaan nahay annagu shaqo kuma yihin gurigeena ka nahay dadka sheeganayana asan isku dad waa nahay laakiin haddii dhabiilnimo aftirsiimo la yidhahdo isku aftirsanaa laakiin laba gobolaan kalena banaadir iyo shabeellada dhaxaan nahay dadka meeshaas tegana sida aan ka warqabo waa dadkii gobolka banaadir ku noolaa dadkii gobolka shabeellada dhaxa ku noolaana waa joogaan masiirkeynana annagaa noolaa cid wakiil laga ama jirto laakiin nabadoone gudoomiyaha gobolka iyo xubno kale oo gobolka shabeellaha dhexe kasoo jeeda ayaa ka qayb galay soo idinma matelaan xubnaha walahi gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe waxa uu wakiil ka yahay ama uu gudoomiyuhu yahay waa shacab shacabkana annaga hogaanka ah hogaamiyaasha bulshada annaga ah maamulka gobolka shabeellada dhexena ila maaha suuragalna maaha shacabka oo madaxda u ahaa hogaamiyaashiisi waxay mogyihiin inuu gelaayo hadduu qaliyana annaga waxaan ognaha maaha laakiin waxaan aaminsanaaba ile maamulka annaga horyaalka ama annaga nabadoonna ka ahe wax fuud maaha in masiir gobol laga hadlo ama gobolkan wax lagu darsado marka gudoomiyaha gobolka shacabkii oo madaxda u ahay amba dhaqankiisii amba shacabkiisii inuu inta axfuyinka soo tagaa soo gubernatorah baabuur xamar inta qodaba raaca xamar looga qaado haddana meel kale soo ku qabanaya ila maaha laakiin taaansigiyaa joogo ka dhawaagi doone annagu haddii aan wataa sida shacab oo madax u ahaa shacabku madaxa u ahay annaga hogaamiyaalka ah dhaqanka annaga wakiilka ah masiirka ummadda wakiil ka nahay ilaahay ayaa nooga dhigay ummadina doorasho oo mada madaxda naga dhigatay ama hogaami hogaanka naga dhigataa joogta asigana ummaddaas oo gubernator u yahay marka waxa uu noo sheegay oo nognaa ma jiraan inuu ka xeergeliyana nala maaha sababtoo hadduu ka reergeli lahaa hadda ka hor mar shir lagu qabtay shirka banaad annaga waa noo yeeriye wuxuu yiri dadkii shacbi dadki gobolka shabeellada dhaxaa tigiin guddiga shabeellada dhax uga soo saalka u ahaa ee arrintaas kasoo qayb galna anaa madax u ahaa inaan shirkaas kasoo qayb galna haddaan ku darsan karna aan ku darsan haddaan ku darsan karna aan iska dhaafin oo loogu yeeyo marka hadda shirka ee madaxweyne lagu samaynayo annagoo moog inuu ka qayb geliyo nala maaha hadduu ka qayb geliyona asaa ka jawaabi doonaa laakiin annaga shabeellada dhaxaan nahay masiirkeynana cid wakiil nooga ah oo ilaahay abuurtay ee gobolkana degan ma jirto marka waxaa la fiir daraa laakiin gobolkii banaadir in dad baabuur inta looga qaado la geeyo ceelasha biyaha haddana madaxweyneeye ku-xigeenaan la doorto la yidhaahdo walax annaga caqliga bini aadamka xataa ka weyn waayay marka maamulka gobolka waxuu madax ka yahay waa shacab shacabku madaxa ka yahayna annaga hogaamiye ka ah hogaamiyeyaasha dhaqankaan nahay mana ogin kamana warhayno shaqada ku malin xubnaha magaciina shirka kaga qaybgelayay waxaad beenisay in ay idinka tirsan yihiin marka iyay tahay cidda magaciina shirka kaga qayb gashay wallahi waa sida aan anu kugu sheegaba aniga dadku waxaan ku dhahaa aftirsiin waa may sheegi laakiin annaga lama gobolaan kala nahay dadka meeshaas tuyo waa dadka gobolka banaadir ku noolaa wiilgiisna ku noolaa haddaana intuu noolya ku noolaa doono baabuurna waa dhaceen oo ay ku tageen meesha la yidhahdo ceelasha biyaha sida warbahintaan ku helayno baabuurkii kusoo laabteen taa kana waa ku laabteen hakana waa kusoo laabteen marka waa dad degmooyinka gobolka banaadir homeeye looga qaada maa shirka tegay marka gobolka banaadir ma aqaana masiirkiisa hadayba sida dheer ceelasha biyaha laakiin shabeellada dhexe beenay ka sheegeen shaqana ku helin nabadoonadii gobolka ayaa tihiin marka maxaa xal ah waxaan ka jeedinaynaa anagu shabeellada dhaxa haddaan nahay shabeellada hoose inaan wax ku darsanno iyo in hiila wax ku darsanno inaan gilguud wax ku darsanno annaga akhtiyaar u leh waktiga aan u talagalna ilaahay la yidhaahana ka tasha doonaa laakiin hadda waktiga xaadirka ah inaan shay la galnay ama inaan hadda shay la galna hadda aan maalmaan u diyaarsanaa ma jirto marka shabeellada dhaxa haddaan nahay waxaan ku baaqaynaa dadka waxaas ku howlan inaysan wakti inaysaga lumin magaalanay kan iska gelin magadaana waayo waa riwaayad laakiin riwaayad yaadna waayo waa riwaayad aanan weli sanasoomaalna adduunyada intaan joogno nagu cusub waayo ee madaxweynaha iyo xubnihiisuba haddii gobolka ay ka shaqo bilaabaan maadaama gobolka loo doortay idinku maxaa tallaabaha oo marka aad qaadayso والله قالوا لي إن شاء الله راح يتبع وقطع قطع من كورة ودان تجا نفس الطيارة أنا كورة اللي يجي يجي يسكتوا إلى ما هو ما كانوا يجيبوا وأي أنا وقع أنا يتبع وقوه من يتبع وقع إن شاء الله راح أجي إلى بجنة جا نفس أنا بقول مستوى إن يجيني كده بسيط أنا أنا ما كانوا يسكتوا إلى إلى أنا ما صار أنا لما متى مرة تاسو أو ولا مرة وإن هو يقول ما هو لك سوري كلام الثلاثة لما فوضى شاء الله العفو الله انت شنو غفتار حتى كلام عنك انا عليك عشان صوته مسيرك وما تنسوا waxaa wakiilka dadka ganacsatada ah iyo siyaasiyiinta ah iyo dadka waxbaradka ah ee haddii ilaahay yidhaahdana shir midkaan ka ballaaran oo ka qiimo badan maalmaha soo socda burrugu soo horeyso wici doonaa annagu shabalaha dhaxaa haddaan nahayna axyaaraan leenahay siyaasiyiinaan leenahay ganacsataan leenahay maamulka gobolka shabeellada dhaxana u marayn maayo arrinka hadda afare igu sheegto gubernatoriyaa ka qayb ka qayb galay aad igu tiri inuu jiruu jiro hadduu jirana idan la arki doonaa laakiin annaga ka dhaqan ahaan shabeellada dhexe qarankaasi duryaan ka nahay shaqa ku welihin mana ka suurageli doonta hadduu ilaahay ilaa shabeellada dhexe waxyaabaha hadda la sheegaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay inuu shabeellada dhexe sida hadda uu maaragta u shaqeeyo waayo uu ku tigi dooyo wax dhici kara maa wax dhici doonana maaha haddii ilaahay ilaa marka ujeeddada laga leeyahay ee maxaad malaynaysaan walaa gaadin anagu mana waa xaraan weligaa ilaahay laga xarimay laakiin waxa uga dhex jira waxaan sheegi karna maaha waxaan fahmi karna maaha ciddii maadinaysa inta dad baabu ku baabaceenasa biyaa si uu gabaysa haddana soo celinaysa waxa uga dhex jira